bismillahi raxmaan raxiim aad iyo aad ba umahadsan tihiin waxaan rabaa halkan inaan fariin uga diro guud ahaan dadka reer puntland gaar ahaana dadka reer puntland ku nool xeebaha dhulka xeebaha ee gobolka gardafuw iyo bari waxaa jira fariimo soo dhacaya iyo calaamado muujinaya inay jiraan roobab wata dabaylo oo ku soo aadan soonahaas gardafuw gobolka gardafuw iyo xeebaha bari intaba dabaylahaas waxay marka hore ku wajahnaayeen dhankan yemen haddase waxay u muuqdaan inay usoo lexdeen dhanka puntland ee gobolka gardafuwe geeska waxayna dabayluhu ku socdaan xawli aada u dheereeya ilaa boqol iyo labaatan kilomitr saacadii roobabna way wataan dabaylahaas waxay kusoo aadan yihiin puntland iyo deegaamadeeda badda cas iyo qaybahaan badda hindiyaba inta hadda la qiyaasaya ilaa afar iyo labaatanka saac ee soo socda halkan marka waxaan rabnaa inaan fariin uga diro dadka reer puntland kuwa xeebaha jooga kalluumaysatada iyo reer guuraaga khaasatan dadka degan meelaha dooxooyinka iyo meelaha togooga biyuhu maraan inay arrimahaas aada uga feejignaadaan ku talagalaan ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu dabaylahaas ina ka baajiyo roobab kheyr qabana inoo keeno laakiin lacalla ay dhacdo in arrintaas digtooni laga muujiyo oo aada looga feejignaado waxaa dhici karta dabayluhu inay u wareegaan dhanka baddacaas oo hore usii gudbaan oo xataa dhulka kale maxaa la yidhahda puntland ilaa iyo somaliland xeebaheeda ay usii gudbaan markii la fiiriyo xawliga iyo densitiga ama ama miisaanka ay ku socoto dabayshaas waxaad ii sheegtay in puntland xeebaheeda kusoo wajahan tahay duufaano wata dabaylo iyo roob safarada badda miyaad xanibteen markan laga reebo kalluumaysatada waxaanu gaarsiinay fariimaha wasaaradda kalluumaysiga puntland wasaaradda dekadaha iyo guud ahaan dadka reer puntland intaba arrintaas aanu muujino taxadar area la muujiyo lalana socdo dhaqaaqa dabaylahaas ay wataan wasaaraduna si joogta ayay dadka uga war ugu wargelin doontaa hadda xaaladdu sida ay noqonayso ama u socoto haddii alla hadda dekeda boosas oo kale doonyo iyo ama xamuul ka qaadaya miyay jiraan dekeda boosaaso way shaqeynaysaa doonyihii iyo hadday tahay kuwii kalluumaysiga iyo hadday tahay kuwii cargoga intaba maxaa la yidhaha badaacooyin kala duwan ama kenya ama qaadaya intaba way joogaan dabayluhu hadda siday u socdaan meesha ay hadda ku wajahayeen waxa weeye geeska dhanka gardafu gobolka gardafu wayse dhici kardhaa markii loo fiiriyo xawligay ku socdaan iyo hadda maxaa la yidhaha mugga ay leeyihiinba inay soo gudbaan marka arrintaas wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda intaba si dhow ayay loo socon doonaan taxadarka iyo diyaar garowgana insha allah waa lagu jiraya laakiin waxaan rabnaa dadka xeebaha kalluumaysatada badda saaran oo laashashkoodii badda saaran yihiin inay muujiyaan feejinaan dheeriya doonyaha safarka ah kasoo baxaya wadamada deriska inala ah ama kuwa ka baxaya dekeda boosaaso qorshaha ma idinku jirtaa inaad hakisaan oo la xiriirtaan qorshaha waa ku jidhaa fariintana waa la isgaarsiiyey insha allah haddii ilaahayno si dhow ayaanuna ula soconaynaa dabaylaha iyo dhaqaaqooda iyo xawliga ay kusoo socdaan iyo waktiga ay soo degan yihiin intaba hadda siday muujinaysa waxa weeye in afar labaatanka saac ay soo wajahaan dabaylahaasi ay ay soo gaarayaan xeebaha puntland inta badan saadaasha hawadu waxa ay sheegaan in dadka waxay uga digaan in dabaylo iyo roobab iswataa ay kusoo wajahan yihiin xeebaha puntland hadda ka hor digninaha noocaasa intaa bixiseen oo ay waxyeello u geysteen kalluumaysatada iyo dadka reer miyiga ah ee dhulka bannaan ku sugan arrimahaas ma jiraan way dhacday waxaa dhacda mararka qaarkood in iyadoo digniintii la diray oo dowladda puntland dhammaan maaragtay qaybaha hanaanada kala duwan ay leedahay mariso xogaha hadda saaka idaacadaho dhan baanu ka hadalnay maxaa la yidhaahdaa waxaanu ku gaarsiinay hanaanka s m s ka ah taas waxay u sahlaysaa dadku inay xogta helaan laakiin mararka qaarkood waxaa dhacda in dad kalluumaysata oo badda saaran aysan helin xogtaas oo dhamaystiran ayna ku kadiso sababta doonyaha dadka kalluumaysanaya qaar baa dhaxa mararka qaarkood inay dabaylihii ay ay maaragtay ku kadiyaan sidaasna mararka qaarkood ay khasaaro uga dhacdo laakiin ilaahay mahadiis khasaare buuran oo horey uga dhacay ma jiro markii laga soo tago dhacdadii maxaa la yidhahdaa dabaylihii tsunaamida ama ama dhacdadii tsunaamiga ee dhacday labadii kun iyo afarti intii ka dambaysa way jireen dhacdooyin dhacay dowladda ka digaysay laakiin khasaarana ka dhalanayay hase yeeshaa aysan lahayn maxaa la yidhaha cabir udhigma ama khasaaro udhigma kuwii tsunaamida marka haatan waxaan uga sii digaynaa dadka in arrimahaas aada looga feejignaado oo dadku ay ku talagalaan hadday tahay kalluumaysatada iyo hadday tahay dadka degan magaalooyinka xeebaha yaalla iyo hadday tahay kuwa degan maxaa la yidhahda reer guuraaga ee meelaha dooxooyinka degan ee daadadka iyo biyu kusoo rogmi karaan